waxaa hoos u dhac ballaaran laga dareemayaa qiimaha la iibiyo saliidda macsarada suuqyada magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan kadib markii beeraha gobolkaasi ay kasoo go-een sisin badan litirka saliid macsarada ayaa hadda maraya qiimo dhan laba doolar iyo bar halka markii hore uu mari jiray afar doolar iyo bar haddaba qaar ka mid ah ganacsatada saliid macsarada magaalada beledweyne ayaa ka warbixiyey qiimaha la iibiyo saliidda macsarada ah iyo waxa sababay hoos u dhaca ku yimid deegaanka waagii hore waxaa laga heli jiray siddeetan doolar hadda laakiin micnaha waxaa marayaa mataqaanaa konton doolar marwa shallaha macsarada waagii hore waxaa la gadayay adiga toban iyo siddeed doolar camal haddana saddex iyo toban doolar iyo baraa la gadaa tobanlahana micnaha hadda waxuu marayaa micnaha lix iyo labaatan doolar marka horena soddon doolar oo ah liitarkoo kale liitarka macsarada hadda laba doolar iyo bar waaye marka horena waxaa la gadaa afar doolar iyo bar sadexlaha shan iyo toban doolar oo ah jira haddana wuxuu marayaa toddoba doolar iyo bar markuu la buuxinaana siddeed doolar camal waxaa sababay sisinta micnaha maaragtay aad u soo go'day marka hore kiilada laba doolar camal ay maraysa hadda waxay maraysaa sagaashan sinti ilaa hal doolar markay qaali tahay noo fiican raqiiska micnaha waxba fiican kuma jiraan laakiin qaali markay tahay aad u fiican tahay bulshada inkastoo aan raqiis iska jeclayn bulshada qaaliga ma jeclo awal maxay ahaa jirtay toddobaatan lixdan iyo shan meelahaas jirgaanka agadayn laakiin hadda hartaan waa konton awal toban iyo shan doolar iyo bar uu ahay haddana toban iyo saddex doolar iyo bar awal muxuu ahay toban iyo labo sagaal doolar meelahaas waa jiri laakiin hadda siddeed doolar saddex doolar waa jiri saddex doolar iyo bar meelahaas laakiin hadda maxaa gadnaa laba doolar iyo dhibic lix macsarada in raqiis noqoto maxaa sababay adi beeraha iyo beeraha hiiraan iyo waxaas adi simankaa soo go-ay simanka markiisaan soo go-aan sinaa soo badataa waa kaa bulshada maasha allah waa ku fiican yihiin si fiicanay u gataan si fiican macaamiisha dhan si fiicanay uga gataa bulshada kulli bulshada u shaqaynaana